Strong, and this is VOA1, The Hits.
Tis
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta soomaaliga iyo idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha kaakaban afiimada geeska afrika iyo caalamka o dhan oad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah lix iyo tobanka bishii sebtembar ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada kuala doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelnay fannaan dhallinyar ah oo ku nool magaalada guriceel runtii fanku waa qiimo badan yahay waa noocyo badan yahay ana inta badan qaybaha hal abuurka iyo laxanka inaan isku coday inta badan waa yartahay intii aan dhiganayay iskuulka dugsiga sare oo iyo hoose dhexe markaan dhiganayay ayaan isku arkay hibo hal abuurneed waxaad sidoo kale maqli doontaan caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan ardayda reer jabuuti ee wax ku barta faransiiska kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka marnay
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka warbixin cusub oo talaadadii la faafiyey kuna saabsan heerka dalxiiska ee dunida oo ay soo saartay hay-adda qaramada midoobe ee dalxiiska adduunka u n w t o ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu sababay hoos u dhac aanan horey loo arag oo ah shan iyo lixdan boqolkiiba ee safarada caalamiga ah qaybtii hore ee sanadkan sida ay sheegtay u n w t o hoos u dhaca ku yimid safarada caalamiga ah intii u dhexaysay bilihii juulaay iyo juun ee sanadkan ayaa sababay khasaare maaliyadeed oo gaaraya afar boqol lixdan bilyan oo dollarka maraykanka ah oo ah dakhligii ka soo xaroon jiray dhoofka la xidhiira dalxiiska hoos u dhacan ayaa shan jeer ka badan khasaarihii dalxiiska caalamiga ah ka soo gaaray xilligii uu jiray qalalaasihii dhaqaale ee dunida ee sanadkii labada kun iyo sideedii iyo labada kun iyo sagaalkii hay-addan ka tirsan qaramada midoobe ayaa bayaanka ay soo saartay ku sheegtay inay qiyaasayso in ay qaadan doonto inta u dhexaysa laba ilaa iyo afar sano in safarada dalxiisayaashu ay ku soo laabtaan heerkii ay ahaayeen sanadkii hore ee labada kun iyo sagaal iyo tobankii duqa magaalada louisville ee gobolka kentaki dalka maraykanka greg fisher ayaa sheegay in magaaladiisu ay labaiyo toban milyan oo doolarka maraykanka sii doonto qoyska haweeney madow ah oo ay ciidanka booliska magaaladaasi dileen bishii maarj ee sanadka malaayiinta doolar ee la siin doono qoyskan ayaa qayb ka ah heshiis ay labada dhinac gaadheen kaasoo qoyska dhibanaha uga laabanayaan kiiska dacwad ay ka geeyeen askardii dishay taylor marino taylor ayaa u dhimatay rasaas ay ciidamo ka tirsan booliisku ku fureen xilli ay baarayeen gurigeeda oo ku yaala magaalada louisville ee gobolka kentaki anwar xuseen maxamed anwayare waa fanaan dhalinyaro ah oo ku nool magaalada guriceel wuxuu sameeyaa laxanka heesaha marar qaarna waaba uu ku luqeeyaa dhowaan waxaa magaalada guriceel kula kulmay wariyaha v o eeda xuseen xasan dhaqane runtii fanku waa qiimo badan yahay waa noocyo badan yahay qaybo waxaa jira hal abuure qayb waxaa jirta heesaha qayb mulaxana qayb masushina ana inta badan qaybaha hal abuurka iyo laxanka inaan hees ku coday inta badan waa yartahay
marka goormaa fanka bilowday ama in aad wax coran karto goormaad ogaatay
intii aan dhiganayay iskuulka dugsiga sare oo iyo hoose dhexe markaan dhiganayay ayaan isku arkay hibo hal abuurneed waxaan ku badnaan jiray markii oo ardadu ay qalin jebinayso oo iskuulka loo sameynayo xaflado qalin jebin ayaan ka qayb qaadan jiray waxaan ku soo bilaabay marka fanka jilliinka in riwaayadda aan ka qayb qaato masraxa aan qayb ka mida aan ka qayb qaato weliba waxaan xasuustaa markii aan hoose dhex ka gudbaayay iskuulka ruwaayad waxaa jirta aan ka qayb qaatay oo aan ku jilayay magac lalayaab arag oday jaahila oo aan waxbaran oo mataqaanaa laba wiil dhalay midna waxbarashada jecelyaha midna waxbarashada aan jeclayn marka waxaan jeclaa jira midka waxbarashada aan jeclayn oo soo shaqaynayo alyoomka keenaya anoo markaas bulshada ku jilayay in waxbarashada marka dambana ruwaayad waxay kusii gabgaboobay in mataqaanaa wiilkii mataqaanaa waxbarte oo shaqeeyo oo faamilkii u anfaco marka waxaan kusoo bilaabay fanka qaab jiliin ah ruwaayadaha kadib aan u bedeshay qeybaha kale hal abuurka iyo naaxiyadii wixii marka muddadii aad hal abuurka ee fanka aad ku jirtay ma jiraan wax heese ah oo aad samaysay
waxaa jiray hal heys oo qaaday aniga oo qisadeeda xataa iigu dhacday oo ereyadu oo iigu sharfay oo ii sameeyey awbaan weyn oo layidha cabdiraxmaan sheekh axmed cabdiraxmaan gaas oo kooxda qayldhan ka mid a muusigana uu tumaayey cd calwinkey nin saaxiibkaya oo video multimedia ahna uu codka dube layidha ustaad injineer maxamed wardi heystaas oo magaceedu ahaa gocasho weliba awbaanka qisada aan uga sheekeeyey qisad jacayl oo ahayd oo mataqaana gabaraan isjeclayn muddo dheer oo kadibna calaf uuna kala geeyey marka heestaasa ugu horreed hees aan qaada anugu marka heeska ma adigaa alifay mise sheekada ayaad abwaanka u sheegtay oo abwaana kuu sameeyey heesta eryada alifaadeeda qeybaheeda badan waxaa iska lahaa abwaan cabdiraxmaan gaas laakiin qeyb ka midaan ku lahaa laakiin inta badan heystaba codka codaynta ayaan lahaa heysta inaan ku codeeyo iyo qisadeeda labadaasaan iska lahaa inta badan
marka ereyada heeska haddii aad qeyb ka mid ah noo qaado
waxay u dhaceeday gadgadoonka waayo ilaa waisguraayo waisgaraab socdaayo harka labaada geliniyo good corkiyo xadadaaba naftu gocosho badana gabadhay jeclaydo dookho calaan ugu suray haddii caalafka geeyo nin kale heta guursaday dharararan yaa salaam yaa salaam waa hees aad u macaan maxaa nooga tilmaami kartaa waxyaabaha kale oo aad aliftay haddii ay noqon lahaayeen ruwaayado ama heeso kale ama gabayo oo meelahay dadka isugu yimaadaan aad ku soo bandhigtay
dhaqana waxaa jirta hees oo cajiiba aan sameeyey ereyada ilahanka oo la yidhahdo kurba fanaan saaxiibkeeya oo gobolada dhexe aada looga yaqaano oo layidhahdo bashiir maxamed xaaji bashiir boodheri ayaan u dhiibay inkastoo weli uu soo saarin hees oo aada u jecla ahayd naaxiyadda eryada aan saaray oo bashiir xataa laxanku qayb uu ka lahaa eryada heysta waxaa ka mid ahaa iyo laxankeedaba kolkaad istira kifaax haddii kurba iyo kadee dhalaalalay dhalaalalay kolkaad istira kifaax haddii kurba iyo kadeed waayuhu ku badan karkabaho naftunaha naftunaha ku tira ka guduho dharararay dhalaalalay somaaha inaad kartiyo kashato kaskaaga oo lalaalalay dharararay adigoo kalsooni qaba mar uun mar uun ka kacda hurdada kaasi waxaa aan waryare oo ah finland ku nool guriceel oo la kulmay una waramay xuseen xasan qare haatan ku soo dhawaada dhegeystayaal heestan oo nagula qeyay fanaanka suldaan serar
Chianco Cavalier. markay isku heel noqdeen hawada samirkii igee hamigu wuxuu doonayiyo digsigii kala baydhi jiray markay isku heel noqdeen markay isku heel noqdeen hawada samirkii igee guushiyo himiladan istaagay horaa bay ii godleen waxaan hor aliya nasiib anigu ku helaa nimco anigu ku helaa nimco wanaag wanaag baa ii hirgelay guushiyo himiladan istaagay horaad bay ii godleen waxaan hor aliya nasiib anigu ku helaa nimco anigu ku helaa nimco wanaag wanaag baa ii hirgelay hilaaciyo hilaaciyo roobidaan haraadkii kaga baxo qudhiina cabiifi jiray ma joogto way ma joogto halkii doraa hilaaciyo hilaaciyo roobidaan haraadkii kaga baxo qudhiina cabiifi jiray ma joogto way ma joogto halkii daraa hankiyo geedigan wadaan hirdogle la tigsado hadafkiyaan ku taamayaa hadafkiyaan ku taamayaa hagaag waddadii u maray hankiyo geedigan wadaan hirdogle la tigsado hadafkiyaan ku taamayaa hadafkiyaan ku taamayaa hagaag waddadii u maray guushiyo himiladan istaagay horaad bay ii godleen waxaan hor aliya nasiib anigu ku helaa nimco anigu ku helaa nimco wanaag wanaag baa ii hirgelay guushiyo himiladan istaagay horaad bay ii godleen waxaan hor aliya nasiib anigu ku helaa nimco anigu ku helaa nimco wanaag wanaag baa ii hirgelay
dalka faransiiska waxaa wax ku barta arday badan oo u dhashay dalka jabuuti qaarkood ayaa halkaasi ka shaqeeya kuwo kalena dalka ayay dib ugu laabtaan marka ay waxbarashadooda soo dhammaystaan haddaba maxaa ka mid ah caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan ardayda reer jabuuti ama kuwa soomaalida ah ee ku nool dalkaasi faransiiska wariyaheena jabuuti sagar siciid faarax ayaa arrimahaasi ka waraysatay habboon aadan cawaale oo wax ku soo baratay dalka faransiiska walahi inkastoo cusureen iska jirto gabadh muslima markaa tahay way iska way adag tahay de markaaxijaabkii oo kaliya kuma
waxaas ma jiraan siiba shirkadaha waaweyn iminka sida taananu ka shaqeynay oo kaleeta waxay ahayd qaybta waxay sameynayeen dhinaca biraha metallorgy bay yiraadeen qaybtaas bay ahayd may ogoleen caad caddaan waxay ka oranayaan waxaad la kulmaysaa clientkeegii ma rabno xijaab horta siiba de faransiiska waxaan umalaynaya waa la ogyahay aad marka maxaad maxaad samayn jirtay sidaas kugu dheelitiri jirtay shaqada iyo iyo iyo xijaabkaaga waxaa dhan ee iga soo kaxeeyey waddanka xataa waalidadeedu ay ay la naceen waxa weeyaan dhinaca diinta waayo shirkadda kuma sidanin shirkadda markaan galayo waan saari jiray markaan kasoo baxayan oo xiran jiray markaas waxba kuuguma taala dee waayo laba boqol oo qof oo rag iyo waxay doonaanba iskale ayaa ayaa iska saaraysaa even hadday kuu ogol yihiin iminka rabadaankii oo kale oo iska soomi karsaa oo iska kaa og yihiin inaad muslim tahay oo sooman tahay laakiin salaad kuma ogolo shanta salaadoo waqtiga way kaa dhici jirtay markaa guriga dhimatid horta dhibaatooyinka waxaa garan kara dadka dibadda ku nool inta badanna dadka dibadda ku nool ee shaqeeya waxyaabaha badan ay ka cabtaan markay muslim yihiin waa taas welibana way isdhaamaan waxaa malayn wadanadan ingilishka maraykanka amba waxay iska xiran karaan xijaabka qayrkood laakiin faransiisku subxaan allah ha wallaahi aad hadda khalaas jabuuti waa iska joogta xijaabkaaga odataa alxamdulilah maasha allah alxamdulilah alxamdulilah maxaa qofka aad dee jabuuti jooga xijaab xiran ma garan karo anuu qiimuhu leeyahy waan fahmaya waayo waxan waa laii diiday xoogaa lagaga qaatay markaas iminka dee dhigi ambasidhaya la dee even ma garan karaba xataa iimaankayga hadduu dhaadhaco waxaan u malayn karaa inaan shilme xijaabkeyga inaan ku dhegsanaado baske waxaa dhibba u soo maray iminka waxaa arkaa qofka xijaab inaa xorriyadeeda laga qaado inaa la xabsi la igeenka igeenayo kaleete ayaanu haystaa qofka xijaabkayga hadal qaada baska waayo waxaan joogay wadan mantli waa kusoo kortay meel lagu diiday meel la ii diidayey meel aan xorriyadeyda aan waxaan rabay la ii diidanaa markaas aan waxaan haystaaba iminka inaan wax xorriyadnimo muujinayo inaan jabuutiya wadan muslimo waxan waxba ka dhignayn dee inaan joogo aan waxaan haystaa inaa wax dee maasha allah freedomkaygii waxaa jira komitee marciyin u dhashay faransiiska oo faransiis oo iyaga u dagaalama waa waa daf waayo waa sida dee waxaa jira waa sida wadanadan kaleete waxaa jira dad generation to generation to ku dhaldhashay oo laakiin oo carab ka soo jeeda amba qoomiyaday doonaan ka soo jeeda ama afrikadan dhinacan muslina ayaa jiro wadanadoodii waxba ka garanayn ay kasoo jeedaan oo iyagu xaggaa ku dhaldhashay oo hooyadood ku dhalatay iyagu ku dhasheen oo de diintoodii iska raba dadkaas haadee dhibbay ku tahay xagguu tegaya noloshiisii oo dhanba waa xaggaase markaas way u dagaalamaan me waxay sameeyeen dee qaanuuno iminka ilmuhu markuu dugsiga sare gaaro xilligii de xijaabka baranayay waa mamnuuc ma kuma gali karo iskool kuma dhigan karo bas jaamacadda allelehe iyaa iminka loo ogol yahay shaqadii haddana marka jaamacaddii dhamaysid shaqadii waa lagu sugayaa shaqadii inkastoo walaahi dee shaqadu way iska badan tahay hablo waxaa jira iska furtay iyagu bacmashtarkooga shirkado muslina way jiraan hablo badan oo shaqeeya shirkado muslim oo nasiibkooga xijaabkooga ku helay way jiraan waxaa kaloo jira hablo injineero ah imika injineer dhinaca informatica i t-ga oo kalete waa injineero la helin markaa haddaa xijaab sidatid iyo haddii kale way shirkada ku qasban inay ku qaadato way ku qaadanayaan waxaa kaloo jira shirkado ajaaniba oo iyagana xijaab xidha laakiin waxaasi waa waxyaabo yaryar waana nasiib waxaana ka heli kartaa magaalooyinka waaweyn sida baris bordeaux magaalooyinka aada waaweyn laakiin markaad faransiisku wen yahay meel walba nasiib
taasi waxay ahayd habboon aadan cawaale oo u waramaysay wariyaheenna jabuuti sagal saciid faarax haatana dhegesal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
aan ku bilownay kooxda denver nogotis ee kubadda kolayga oo ka dhisan dalkan maraykanka ayaa u gudubtay fiinaalka kooxaha galbeedka ee horyaalka n b a-da ee dalkan kadib markii ay garaaceen kooxda l a clibris oo isugu soo baxeen wareegii samafiinaalka ee kooxaha galbeedka denver ayaa soo gaaraysa markii ugu horreysay koob iyo toban sannadood kadib fiinaalka kooxaha galbeedka ee dalkan maraykanka ee kubadda kolayga oo ay ugu dambeysay sanadkii laba kun iyo sagaalkii labada kooxood ee denver iyo l a clipris oo ku kala bixi waayey lixdii ciyaarood oo hore ayaa game seven kooxda denver waxa ay ku badisay boqol iyo afar dhibcood halka kooxda l a clipris oo laga ciribtiray tartankana ay la timid sagaal iyo siddeetan dhibcood kooxda nogotis ayaa hadda kula biiraysa fiinalka kooxaha galbeedka kooxda l a lakris oo iyadana kasoo adkaatay kooxda houston rocates dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa sanadkan saadaalinayay in fiinalka kooxaha galbeedka ay isugu soo bixi doonaan labada kooxood ee isku magaalada ka dhisan ee kale ah l a lakris iyo l a clibris laakiin rajadaasi waxaa dishay oo qashinka ku dartay kooxda nogatis oo dhagaha u laabtay kooxda kale ee l a clibris dhinaca bariga ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka fiinaalkiisana waxaa isugu soo haray kooxaha boston saltikis iyo miami hiid labadan kooxood oo hal kulan soo ciyaaray ayaa kooxda miami ay hal guul ku hogaaminaysaa waxaana habeen dambe loo ballansan yahay kulankii labaad horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka ayaa sanadkan kooxaha ay ku ciyaarayaan garoomo aysan wax taageerayaal ah joogin taasoo loogu gol leeyahay in lagu xakameeyo xanuunka covid sagaal iyo toban oo u muuqda mid soo laba kaclaynaya dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagtana tababaraha cusub ee kooxda barcelona ronald kuman ayaa sheegay inuusan jirin wax khilaaf ah oo u dhexeeya isaga iyo xidiga ugu muhiimsan kooxdaasi ee leonel messi kuman hadalkiisa ayaa imaanaya xili la xaliyey khilaaf soo kala dhex galay maamulka kooxda barcelona iyo ciyaaryahan leonel messi kadib markii xidiga uu sheegay bishii hore inuu ka tegayo kooxdiisa ronald kuman ayaa sheegay inuu xiriir wanaagsan la leeyahay leonel messi islamarkaana uusan jirin wax gaar ah oo isaga iyo xidiga ka dhexeeya barcelona ayaa tan iyo intii guuldaradii jahwareerka ahayd ay kala soo kulantay kooxda bayer munikh kulankii ka tirsanaa koobka horyaalada yurub ee uefa champions league ayaa gashay xaalad anfariir ah kadibna waxa ay ceyriyeen tababarahoodii iyagoo doonaya in kooxda ay dib u habeyn ku sameeyaan dhinaca kale kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta sidii ay usoo xirigelin lahaayeen kubad sameeyaha u dhashay dalka ingiriiska ee u ciyaara kooxda tottenham ee kubadda cagta ciyaaryahan dele cali xidigan oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan kooxda tottenham ayaa bartilmaameed u ah tababare zinadiin zidan iyadoo kooxda real madrid ay doonayso in heshiiska uu ka mid noqdo ciyaaryahan gareth bell oo aan ku jirin qorshe ciyaareedka mustaqbalka ee tababare zidan sidoo kale kooxda tottenham ayaa dalab rasmi ah ka gudbisay daafaca bidix ee kooxda real madrid ciyaaryahan sergio regalan xidigan ayaa waxaa si aada u doonaysay kooxda manchester united laakiin hadda wararka ayaa sheegaya inay ku horeyso kooxda tottenham oo dalab rasmi ah ka gudbisay islamarkaana diyaar u ah inay bixiso lacagaha soddonka milyan oo pound ee xidigan lagu heli karo kooxda manchester united oo markii hore doonaysay xidigan ayaa la sheegay inaysan diyaar u ahayn inay bixiyaan lacagaha lagu heli karo wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna aanu mar kale ku laabanno kaalimihii iyo heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta shalaaleeya iyo fanaanka jaajuumow
heestaasi ayaa ugu dambeysay baahinteena idaacadooyinka idinka mari salaanta soomaaliga v o e tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo